xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdi waare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada jowhar kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa soo xaadiray toddobaatan iyo sagaal mudane waxaa ogolaatay in xukuumadda ay ansax tahay toddobaatan iyo toddoba mudane laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan bare maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxaa lagu dhaariyey wasiirada cusub ee hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey ansixinta wasiirada uu soo magacaabay waxaana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo iyo niyad wanaagga aada muujiseen waxaanan hubaa wixii sixitaana iyo wixii dhudhuujina iyo wixii hagaajina inaan wada samayn doonno waxaa kaloo hortiina ka sheegayaa wixii cilladahoo jirana inaan sixi doonno hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin haddaa waxaa noo bilowday safarkii dhabta ahay waxaana rajaynayaa taageeradiina iyo kalsoonidiina inaad isiin doontaan
culays badan ayaa lagala kulmay magacaabidda iyo ansixinta golaha wasiirada iyadoo bilowgiiba xildhibaanada lagu qanciyey in aan lagu soo dari doonin wasiirada qof ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle wasiirada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorsho siyaasadeed oo hirshabeelle lagaga dhaqaaji karo halka ay maanta joogto xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne